halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaariga caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha februari waa laba sanadka labakunsagaalyotobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan
allahi aad iyo aadaan ku faraxnaa ani aad aan faraxsanahay waddankan qatar aad ayaa ku farxeen cirka waxaa weye yani jidkii aabiis ayuu usu ku socdaa waxaan aniga waxaan u rajeeya inaa ilaahay maarata oo u hormariyo ugu sameeyo wax oo saan ka badan
waa kabtan xasan cafiif oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee xulka qaranka kubadda cagta ee soomaaliya ahna aabbaha dhalay laacibka u safta xulka qatar ee xalay ku guulaystay koobka qaaradda eshiya akram cafiif oo v o eda uga warramaya guusha uu wiilkiisa iyo xulka qatarba ay soo hooyeen waraysi gaar ah ayaannu idinka haynaa waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan maraykanka oo hakiiyey ku dhaqanka heshiis xakamaynaya hubka nukliyeerka oo uu kula jiray ruushka faahfaahin ayaannu idinka haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin hayna dhegeystayaal marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa soo saartay digniin diblomaasiyadeed oo ku saabsan ruushka iyada oo ku hanjabtay in ay bilaabi doonto inay ka baxdo heshiiskii xakamaynta hubka kadibna ay qaadi doonto tallaabada xigta ee ku saabsan oo ah waxay siyaasiyiin iyo falanqeeyayaasha siyaasadda u arkaan inay yihiin in ay bilowdo kobcinta hubka nukliyeerka madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay jimcihii in maraykanka uu joojinayo hergelinta heshiisyadii hubka nukliyeerka ee ridada dhexe ee tobanaanka sano jira isagoo ku eedeeyey xukuumadda kremlinka inay si ula kac ah u jebinayso heshiiska heshiiska xakamaynta nukliyeerka ridada dhexe ee loo soo gaabiyo i n f oo ay saxiixeen maraykanka iyo midowda sofiyeeti sanadkii kii ayaa ahaa kii ugu horeeyey ee lagu xakamaynayo hubka nukliyeerka ee caalamka waxaana uu mamnuucayay qayb ka mid a hubka nukliyeerka oo ka mid ah oo ah midka gaara ilaa iyo oo kilomitir
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu tixgelinayo inuu ku dhawaaqo xaaladda xukunka deg dega ah si loo dhiso derbiga uu ballan qaaday inuu ka dhisayo xadka maraykanka iyo mexico u dhexeeya derbigan ayaa muran badan ka dhex dhaliya labada xisbi ee jamhuuriga talada haya iyo xisbiga mucaaradka ah ee dimuqraadiga muranka labada dhinac ayaa keenay in la hakiyo qayb ahaan shaqada dowladda maraykanka in ka badan hal bil hakadkan ayaa saameyn ku yeeshay shaqadii dowladda maraykanka inkastaoo si kumeel gaadh ah loo furay ilaa iyo shan iyo tobanka bishan februari madaxweyne donald trump ayaa maalintii khamiistii wadahadalka u socda labada xisbi ku tilmaamay mid wakhti lumis ah taasi oo loo arkay inay suurtagal ka dhigayso in madaxweynuhu sida uu sheegay kaga dhabeeyo in xukun deg deg ah dalka uu kusoo rogo tallaabadan u ogolaanaysa in uu bilaabo dhismaha derbiga isagoo aan ansixin ama ka haysan ogolaansho golaha sharci dejinta ee koongareeska maraykanka subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a xulka kubadda cagta ee dalka qatar ayaa xalay fiidkii markoodii ugu horreysay ku guulaystay koobka qaramada eshiya kadib markii ay saddex iyo hal uga badiyeen dhigooda jabaan ciyaartii fiinaalka oo ka dhacday magaalada abudabi ee caasimadda imaaraadka carabta ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday akram cafiif oo laba ka mid ah goolasha baasay kan saddexaadna isagu dhaliyey akram waxaa dhalay xasan cafiif yaxya oo ka mid ahaa ciyaartoydii xulka qaranka kubadda cagta ee soomaaliya u soo ciyaaray intii u dhexaysay labaiyo toddobaatankii ilaa iyo siddeetankii haddaba nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka magaalada dowxa waxa uu xalay ciyaarta markii ay dhex martay labada kooxood ee dhammaatay kadib waxa uu waraystay xasan cafiif ugu horeyna waxa uu weydiiyey jawiga farxadda ee shacabka dalka qatar iyo dareenkiisa ku aadan guusha uu gaaray wiilkiisa akram alxamdulilah wallahi maanta caawa waxa dadkii dhan waa faraxsan yihiin yani waxay waxa waxay sameeyeen waxa oo aan la sugin ayaga waxay u tageen bas ina maaragtay ka qayb galaan laakiin alxamdulilah waxa way tallaabo tallaabo ayaa ku socdeen alxamdulilah ilaa heerkan ay gaareen hadda waa garta marka dabaaldega magaalada sidee looga dabaaldegay
wallahi telefisonka hadda daawasid alxamdulilah waxa weye yani meel kasto waxa weye qof guri fadhiya caawa ma jiro kornishkii iyo meeshi maxaa meel kastoo baruunka xataa meel ma helaysid nafas ma jirto alxamdulilah waa gartay marka xasan cafiif wiilkaada akram cafiif door weyn ayuu ka qaatay guushii caawa fiidkii xulka qaranka soo hooyeen laba gool ayuu baasay goolna waa uu dhaliyey marka sidee u aragtaa guushaas uu wiilkaada u gaaray
wallahi aad iyo aadaan ku faraxnaa ani aad aan faraxsanahay wadankan qatar aad ayaa ku farxeen ilka waxa weye yani jidkii aabiis ayuu usu ku socdaa waxaan aniga waxaan u rajeeyaa inaa ilaahay maarata oo loo hormariyo ugu sameeyo wax oo saan ka badan insha allah waxaan sugaynaa intii soo socota cayaaraha maaragtay hadda waxaa qabaan inaa ka qaybgalayaan coba america waxaa ka qaybgalayaan kaasil caalam musaqar oo oo la qabanaya jaban in sha allah iyo kaas alcaalam oo labaatan labadii aad iyo aad yani aad waxaan u rajeeya waxaan u rajeeya maaragtay khayr inuu inuu ilaah khayrka waafajiyo guulna gaarsiiyo waaya marka Insha Allah.
ha waayahay inta aanan wax kaa weydiinin eh, taariikhdiisa akram iyo wiilkaada kale ah cali eh, dhalinyaro badan ama dad badan oo soomaaliyeed ayaanan aqoon adiga taariikhdaada ka xasan ahaan eh, cafiifi iyo waayadaadii xulka qaranka soomaaliya marka goorma ayuu ahaa eh, xilligii aad usoo ciyaartay xulka qaranka iyo kooxdii horseed Ah, alxamdulilah aniga waxaa weye horta waxaan u ciyaari jiray gobolka ah, jubbada hoose oo kismaayo Eh, ayaan ku bilaabay toddobaatan iyo kowdii Eh, isla markiina toddobaatan iyo shantii waxaan u gudbay kooxda horseed eh, xamar Ah, laakiin ah, waxaan ah, qaranka waxaa weye waxaan galay ano u cayaaro kooxda ah, kismaayo ayalu qaaday markaas waxaan jiraa ah, ah, afar iyo toban sano waxaa umaleynaya labadii ciyaartooy oo oo gobolka ka ciyaareen oo qaranka u ciyaareen aniga iyo walaalkayga oo axmed saalex bin shaakir aa la dhihi jiray anaka waa labadii ciyaartooy keli oo gobol oo qaran ku aaday intaas ayaa ku bilaabay waa toddobaatankii iyo labadii ayaan qaranka u ciyaaray Eh, ilaa maanta aan ka tegay soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii oo ciyaar maxtaraf ayaan u tegay kooxda inta qatar intaas ayaan ku joogay marka markaas waxa weeye toddoba sideetankii iyo lixdii waxaan tegay oo brazil waxaan ka- waxaan ka bartay kooxda ma- macallimada macallin baan noqday markaas waxaan u ciyaaray kooxda simba oo tanzania kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii ayaan kubadda ka saayay aa ka fadhiisatay ciyaaraha kadibna tababarnima u wareegatay miya ahaa macallin baan u noqday eh, kooxdan oo Tan- eh, tanzania oo simba la yiraahdo markaas waxaan usoo laabtateen eh, dooxa waxaan u noqday macallinka oo kooxda eh, itixaad oo hadda qaraafa la yiraahda Eh, macallin waxaan u noqday kooxda oo al-itifaaq oo mariikh almariikha la dhahaa hadda kabacdi waxaan u noqday eh, shabaabka oo eh, under sixteen eh, under Dhalinyarada.
seventeen under sixteen oo naadiga ah, oo sad waayahay Eh, dhalinyarada eh, akram iyo cali iyo caruurta kale af soomaaliga ma- wax ma ka yaqaanaan
may may marka akram iyo cali waxay ku dhasheen eh, kan dooxa qatar Eh, ayagana waa waa ah, akram wuxuu ku dhashay sagaashankii iyo lixdii ba- waa markii dagaalkaa jira xamar oo soomaaliya aan soo laaban karin alxamdulilah hadda meesha ku dhashay kooxda inta ku bilaabay kooxda ilaa hadda qaranka u qaray isla markana isaga waxaa hadda wuxuu tegay kooxda villareal ayuu ayaa ka ciyaaray waxuu tegay koox kaleto oo Hispania iyo Belgium uu ka ciyaaray haddana wuxuu soo noqday kooxda qaranka daraadiis iyo naadiga sad ayaa loan loo keenay eh, inuu cayaaro ha waxa yacni taariikhdiisa cali intaa ku dhashay oo yacni afka soomaaliga aad ma yaqaaniin yani ha waa garta laakiin akram waa laacib eh, maaragtay aada uga muuqday tartanka intuu socday waan daawaday eh, si fiican ayuu u ciyaaray marka eh, h- siduu heerkaas ku gaaray ma adigaa tababaray mise meelo kale u dirtay maya aniga waxa weeye ilaa markii uu marka toban sano jiro oo sagaal sano jiro oo sa- anaa wadi jiray kubadda ayaan bari jiray ilaa wuxuu ka gaaray to- toban iyo saddexda sana Eh, nacdiga aan ugeeyey isla markana waxa weeye dowladda eh, qatar ayaa u dirtay eh, spain oo meesha tababar si uu qaato ani waa waa- waa raacay spain aanu joognay saddex sano camal afar sano camal aan isla joognay Eh, tababar fiican uu qaatay spania isla markana meesha ayaa lagu qaaday kooxda eh, maxaa la yihahdaa villareal
aad ayuu mahadsanyainkaasi waxa u ahaa kabtan xasan cafiif oo khadka telefoonka ugu waramaya nuur xasan nuur nuur bukhaari halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
mar kale subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan dowladda maraykanka ayaa hakisay ku dhaqanka heshiis xakameynaya hubka nukliyeerka oo ay kula jirtay dowladda ruushka haddaba heshiiskan iyo saameynta ka dhalan karta ayaan ka waraystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka
heshiiska waxaa la yidhaahdaa heshiiska nucleerka oo gantaalada riddada dhexe baa la yidhaahdaa marka waa waa runtii a- a- quwadaha ugu xooga badan weeye oo ay labada dhinac isu haystaan inta badan uguna meelaha ugu dheer dheerna gaari karaa Een, marka heshiiskan waxaa la galay siddeetan iyo toddobadii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii ujeedadiisuna waxay ahayd in la baabi'iyo muddo laba sano ilaa saddex sano gudahooda in la baabi'iyo gantaaladaas oo wax yar in laga soo reebo maaha kulligiis la tirtiro waxaana laga hadlayaa labada dhinacba kumaan kun bay haysteen waktigaas heshiiska markii hore siduu ku yimid maxaa loogu baahday waxaa loogu baahday heshiis waxaa jiray dhex maray soviyedkii uh, gorbachef iyo reagan oo runtii muddo soo socday oo laga wada hadlayay lalahaa haddii nucleerka aynu isu isticmaalno labadeenuba waxa weeye caalamka oo dhani waa gubanaya waxba ina ka dambayn mayso ciidina hari mayso marka wadaxaajood baa bilowday oo runtii isaga muddo ka horreeyey oo qaatay eh, dhowr sannadood ilaa iyo shan sannadood qaatay markaa kadib weeye marka ay heshiiskan eh, ay gab- soo gebagabeeyeen eh, siddeetan iyo toddobadii iyadoo eh, eh, runtii ay markaas meel xun marayso oo eh, xataa uu keenay qunbulada nooca loo yaqaan s s twentyga uu eh, uu galbeedka yurub keenay oo yurubtii ay aada maaragtay arrimahaas ay uga xumaatay marka waxaa la yidhi ha la baabi'iyo gantaaladan imisaa la baabi'iyey xilligaasi ilaa iyo hadda waxaa laga hadlayaa ilaa iyo laba kun iyo toddoba boqol ku dhowaad baa la burburiyey oo hubkaasa waxaadna moodaa in- in sidii loogu talagalay runtii ay u dhacday oo ahayd shan iyo toban ilaa iyo wax maaragtay qolo kastaaba shan iyo toban xabo oo iyadu ay markaas sidii museumkii u isticmaasho keliya ha laga reebo baa baa lagu soo gebagabeeyey waana waana la fuliyey arrintaas kadib weeye marka hadda ay dhalatay in mid weliba uu yidhahdo qoladii kalena khayaanaysa hubbay tijaabiyeen ee maraykankuna ku eedeeyey ruushka inuu gantaallo waaweyn tijaabiyey ruushkuna ku eedeeyey maraykanka haddana ay usii dheer tahay labadoodiiba iyagoo yiri heshiiskan shiinuhu kuma jiro shiinihiina hub culus buu samaysanayaa ee muxuu ahaa mana ka mid aha ee heshiiskan ee sidaas darteed labaduba waxaad moodaa inay in muddo a u marmarsiyoonayeen sidii ay uga bixi lahaayeen iyagoo qolaba qolada kale ay ku eedeynayso een waa jebisay heshiiskii baa jebisay.
marka xilligii een, heshiiskan la gaarayay in la yareeyo la baabi'iyo ee gantaalada nucleerka amaba een, qunbuladahan waaweyn shiinaha isagu ma haystay een, hubkaas la mida wuu haystay laakiin awoodda hadda uu leeyahayna ma lahayn Een, adduunkuna wuxuu u qaybsanaa soviyedkii oo uu ahaa quwaddii warso hogaaminaysay iyo maraykanka oo naato ahaa marka waxaana wuxuu ahaa wax dagaalkii qaboobaa ahaay oo adduunku labada dhinac buu la kala jiray shiinuhuna awood saasa ma lahayn marka hadda waxyaabaha ay u isticmaalayeen oo maraykanku uu leeyahay een, waa u baahannahayba inaan ka baxno eedeynta marka laga reebo ruushka uu eedeynayo waxaa ku jirta iyadoo bush madaxweynihii hore uu xataa soo jeediyey labadii kun iyo kowgii in laga baxo oo uu leeyahay dalal kalaaba wixii kala samaysanaya anagu waa- gacmihii baa naga xiran Een, waxyaabahaasaa sal u ahaa marka in eh, heshiiskan ay labaduba isku eedeeyaan si ay ah, uga dabaguryoodaan markii heshiiskan la galayay een, ma jirtay ama ma laga wada hadlay qaab loo ilaalin karo amaba loo ogaan karo haddii waddan uu ka baxo amaba si hoose uu hubkii u haysto amaba uu u naaxinayo absolute waa sax weeye heshiiskayba ka mid ahaydba waxyaabaha ugu horreeya waxay ahaayeen ma ahayn oo keliya in heshiiska la galo oo qolo kasta la yidhahdo waayahay idinku baabi'iya annaguna ayagaan burburinaynaa maahe khubaraa la isdhaafsanayey waa la soo xaqiijinayey qolada qoloba qolada kaley supervise garaynaysay oo fiirinaysay ilaa iyo cadada ay baabi'isay goortay baabi'isay waktiga ay qaadanayso sababtoo ah wuxuu lahaa deadline ama wakti uu dhammaanayo oo ay dhisrankii ilaa iyo ninety one kii waxaa laga hadlayaa kow iyo sagaashankii ilaa sideetan iyo sideetan iyo toddobada ilaa kow iyo sagaashankii saddexdaasay sanay ahayd in maraykankuna uu sideed boqol iyo xoogaa ku burburiyo ruushkuna kun iyo zaa'id ku burburiyo marka taasaad moodaa inayba salow ahaydba verificationka waxaan la yidhahdaa in la hubiyo in qolo kastaaba aan lagu sii dayna ay ay ay ay xaqiijiso khubarada kale ay la joogto oo korjoogo ka tahay marka ay burburinayso in la haysto maxay dhibaysa halis bay ku ahayd yurub waa cidda ugu darayd waxay ahayd markii ruushka uu gantaalihiisa sababtoo a kuwa waaweyn waxay gaarayaan ilaa shan kun iyo shan boqol oo oo tiiro ah oo kilomitr bay gaarayaan marka ruushku aad buu ugu soo dhawaaday meelaha qaarkood oo waxaa jarmalka iyo maaragtay ingiriiska iyo yurubta galbeed yurubta galbeed oo dhan aad bay uga welweshay gantaalada uu sameeyey iyo meelaha uu soo dhigay iyo tiiradooda maaragtay gaaritaankooda meeshay gaarayaan marka runtii amniga yurub baa ka uga sii xoog badnaa maraykanka amniga maraykanka iyo hubsamaysashadiisa dhibaatada ay ku hayaan gantaaladaasi ay reer galbeedka ku hayaan hadda waa wa waxaa la yidhahdaa waa suspension macnaheedu waxa weeye waa laalnay kamid ahaanshihiisa lix bilood kadibna waa ka baxaynaa haddii aadan khayaanada iyo waxaad ku samaynaysa iyo maaragtay inaad maaragtay addeecdo qodobadii laysku raacsanaa oo hubkan zaa'idko aad samaysanaysa iyo ruushkow buu la hadlayaa haddaadan tallaabooyinka noocaas iyo noocaasa qaadin wuxuu leeyahay waa ka baxaynaa lix bilood kadib laakiin hadda waa laaleen keliya kamid ahaanshihiisii waa suspension ma aha totally ma aha inay ka baxeen ma aha haddii marka ay dhacdo in ruushka uu maqli waayo dalabaadkan dowladda maraykanka ka imaanaya maxaa dhici kara waa jaantaa rogan weeye ma jirto qumbulo dambe oo labada labadan awoodood ay isku xakamaynayaan ma jirto qolo kastaaba waxay casriyeysanaysaa qumbuladaheeda iyo gantaaladeeda iyo waxyaabaha lagu lagu rido qolo kastaaba waxay u u gacan banaanaanaysaa inay wax allaaliyo waxay doonto samayso sidaad ka warqabta xataa ruushka qaraar buu u n ka united nationka geeyey uu leeyahay arrintan u n ku go-aan ha ka gaaro shirka heshiiskani inaanu burburin waa laysku raaci waayey oo maraykanku waa ishortaagay arrintaa marka waxaad moodaa inay runtii noqon doonto jantaar rogan qumbulada iyo xakamaynteeda iyo weliba ay adkaan doonto sidii dalalka kale loogu sheegi lahaa ha samaysanina sababto ah waa hub dilaa aho halisa weeye marka ilaa iyo dalalkan waaweyn iyagu ay go-aan gaaraan oo kooda xakameeyaan aad bay u adkaanaysaa inay dalal kalena ka dhaadhiciyaan ha samaysanina marka dhibka ugu weyni taasuu ka imaan doonaa waxa la yidhahda nuclear proliferation ama maaragtay fididda nuclearka inayba waxaa laga baqayaa inay albaab hor loo oo adduunkiiba uu khalkhal galo oo adduunkiiba uu khalkhalkaas ku galo oo qof weliba yidhaahdo adiguba kaagii baad haddeer mid hor la casriyeysanaysaa see aniga iigu sheegaysaa kaaga georgi ama bakistan ahaw ama india ahaw ama korea ahaw ama brazil ahaw dalkaa rabta ahaw inuu abuurmo oo tarta nuclearka inuu abuurmo marka khatartaasay keeni kartaa runtii waana halis adduunkao dhan u baahanya inuu ka feejignaado
kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka oo isagoo ku sugan gobolka virginia khadka taleefanka ee igu warramayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalooyinka qaar ee dalka canada oo magaalada toronto ay ka mid tahay magaaladaasi oo ah meelaha ay ugu badan yihiin soomaalida ku nool dalkaasi ayaa waxaa ilaa salaasadii ka jiray qabow daran oo saameeyey nolosha dadka dugsiyada waxbarashada qaarkood ayaa la xidhay halkaasi oo isu socodka uu ahaa mid aad u adag wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa saameynta qabowgaasi waxa uu ka waraystay qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada toronto warbixintan ayuuna nooga soo diray baraf iyo qabow daran oo ka dhacay magaaladan toronto iyo hareeraheeda tan iyo talaadadii ayaa saameeyey guud ahaan nolosha dadka iyo waxbarashada hay-adda saadaasha hawada ayaa ka digtay qabowga iyo barafka dadka ayaana loo jeedinayey inay ku nagaadaan guryahooda iyo meelo diiran haddii ay samayn karaan barafka ayaa gaaray ilaa iyo saddex iyo soddon sentimitir taasoo markii ugu dambeysay ee la arkay ay ahayd kow iyo soddon sano ka hor xilligaasoo uu gaaray labaatan dhibic sideed sentimitir dhanka qabowga ayaa sidoo kale jebiyey rikoodh cusub muddo laga joogo toban sano isagoo gaaray mid ka hooseeya toddobiyo soddon cabirka hawada dugsiyada waxbarashada qaarkood ayaa la xiray halka gebi ahaan la baajiyey basaskii ardayda qaadayey dadka ku dhashay ama in muddo ah joogay magaaladan toronto ayaa aada uga cabanayay qabowga iska badaa kuwa ku cusube farxaan cali jimcaale wuxuu ku tilmaamay barafka inuu noqday sidii bacaad celin isagoo xusay in guud ahaan nolosha uu saameeyey qabowga waxaa ka dhacay toronto iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan kanada oo dhan qabow aada u daran oo wataa baraf fara badan barafkaasoo degay dhammaan wadooyinkii oo dhan xere maalmihii u dambeysay waxaa dhacday in la aadi waayo iskuuladii in la aadi waayo shaqooyinkii dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha adeega uu ka dhammaado dukaameysigii la aadi waayey waxaa arkaysaa gaari mataqaanaa laamiga dhinaciisa baraf sidii bacaadkii oo kale uu baraf galay in laga saaro ay wakhtiga qaadanayso markaasaa waxaad moodaa waxaas leedahay war waa maxay waxaan bacaad celintii shalaanbood miya qabowguna wuxuu gaaray heer aan la malay karayn markaa niyahow waxyaabo badan baa lagu arkay barafka dhacay waxaa arkaysaa galoobiskii iyo dharkii kugu jira cidiyaha inay ku xanuunayaan qabow daraaddii aad moodid cidiyaha in lagaa siibayo oo biinse lagaaga saarayo deeqa nuur waxay sannado badan ku noolayd magaaladan toronto waxay ka sheekeynaysaa saameynta barafka iyo qabowga uu yeeshay runtii toronto waxa ka dhacay oo barafka iyo qabowga zaa'idka noqday runtii wax wuxuu nagu noqday oo cajiibah wax nagu cusbaa sanadkii two thousand iyo sagaalkii adigoo muddo laga joogo toban sano ka hor qabow saan camal runtii ay cimiladu runtii saan camal ay noqotay qabowga wuxuu si daran u saameeyey dadka ku cusub magaaladan kuwaasoo ka yimid dalal kulul sida soomaaliya oo kale qaarkood waxay maalmo ka baaqdeen shaqooyinkooda kadib markii ay xamili waayeen qabowga nuurdiin maxamed ayaa ka mid a dadkaasi xushiinow aada u mahadsan tahay waxaa weeye heer waxaa magaarinba maarata oo banaanka loo bixi waaye qabow daraaddiis hataa cunnata waa soo gadin waayni shaqo waa aadi waayni saameyn weyn buu noo geystay marka waxaa weeye marka aad ba loo dareemay maaratay khaasatan dadka maaratay oo ku cusub waddankan oo ku dhalanin oo mardhow imaaday aad bay hoosh ugu adag tahay xaaladda marka aad bay ugu adag tahay marka waxaa waye hataa heer waxaan gaarnay oon mar waxaan gartay laba jaakeed baan gashtayba qabow daraaddiis marka heer waxaan gaaray laba maalin shaqada ka joogay dowladda digniinada ay jeedinaysay waxaa ka mid ahaa in isu socodka gaadiidka uu noqon doono mid adag dadkana ay wakhti badan ku qaadan doonto gaarista shaqooyinkooda iyo guryahooda dadka ku shaqaysta gawaarida ama ku dhex wata magaaladan ayaa qaarkood gawaarida wuxuu ka galay barafka halka kuwo kalena ay ku qaadatay wakhti badan inay gaaraan shaqooyinkooda waa kan cabdirashiid cali oo ka sheekeynaya arrinkaasi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaale runtii barafku aad buu noo saameeyey iyo qabowgiisa anagoo kale waxaan shaqadeeda ku aadi jiray muddo dhan ilaa shan iyo toban daqiiqo ilaa labaatan daqiiqo laakiin hadda maadaama qawow iyo baraf labadaba soo dhaceen runtii waxay noqotay inaan soddon daqiiqo ilaa afartan daqiiqo aan shaqada ku aadno maadaama barafkii uu dhacayo qabow xuna uu jiro dadkii baabuurta waxay aweedayaan si taxadar leh traffic ayaan la kulannaa marka run ahaantii barafka iyo qabowga aad buu noo saameeyey waxyaalaha kale uu noo saameeyey waxaa ka mid ah run ahaantii markii aad damacsan tahay gaarigo kale inaad ku shubatay shidaal oo kale afar daqiiqa ama saddex daqiiqa xitaa banaankii ma istaagi kartid qabow dartiis marka aad buu noo saameeyey runtii qabowgana waxa weeye mid aad u daran qabowga ayaa ahaa mid saameeyey inta badan magaalooyinka dalkan kanada iyo maraykanka waxaayna dadku sheegayaan in aysan muddo arkin qabow noocan oo kalea laakiin hay-adda saadaasha hawadu waxa ay meesha ka saartay digniintii darnayd ee ku aadanayd qabowga laakiin dadku waxa ay doorbidayaan in qaarkood ay shaqooyinku fasax ka qaataan xuseen nurxaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax sabtiya bisha februari waa laba sanadka laba kun sagaal iyo toban haatanna codkaas aad maqlaysaan waa fanaanka cabdulaahi shariif baastow iyo heesta doqon nala dhegaysta
codka fanaanka bastow ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan kulanti damba waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
dam qada